qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas kuntu khalfa annabiyi sala allahu calayhi wasalama yowman faqaala yaa gulaamu inii ucallimuka kalimaatin ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahaka idaa sa'alta fas'al illaha waida stacanta fastacin billahi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka ruficat alaqlaamu wajafat isuxufu rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun xadiidkan waxaa wariyay cabdullaahi ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas nabigeena adeerkiisa u ahaay isaga iyo aabihiis ba allah ka raalli noqdee wuxuu yidhi maalin ayaa nabiga waxaan ahaay uu yidhi nabiga gadaashiisa macnaha nabiga uu faras la saaraay marka nabigaa fangal ku sameeye marka farsaha waa lagu qaadi jiray ilmaha ama qofaa lagu soo qaadaa marka nabiga gadaashiisa ayaan faraska la saaraay wey mugaasuu iwaaniyu yidhi waxa uu dhahuri yaa hulaamun hulaam waxaa la idhaha wiilasha markay soo xoogaabayaan oo ay da-da gaaraan soo xoogaabidda ayaa badanaa hulaam loo isticmaala xagga luqada carabiga mugaasuu waxau yihi cabdullaahina markaas waa tou ahay nin ilaa afar iyo toban jir shan iyo toban jir gaaraya nabiga marka wuxuu yidhi waxau dhahay uu yidhi innii ucallimuka kalimaatin aniga waxaan ku baraa kelimado ixfad illaaha kelimadahaas haddaad qabsatid waa kugu filan tahay ixfad illaaha kelimadihi waxay yihiin ixfad illaaha ilaahay xafid yaxfadka ha ku xafidee ilaahay xafid adigana ha ku xafidee macnaha see ilaahay u xafidee waa xuduudda ilaahay iyo shareecadda waxay ku amartay oo ilaahay soohdintou kuu sameeyey ku ekow wuxuu ilaahay ku amray raac wuxuu ilaahay kaa reebana ka har haddaad xuduuddaas oo shareecada ilaahay aada dhowrtid ilaahay adigana ku dhowraa ixfad illaaha ilaahay xafid oo sharcigiisa iyo amarkiisa iyo wax allaala wixii ilaahay kitaabkiisa uu ku soo dejiyey xafid tajidhu ka heshidaa tujaahaka hortaadaad ka helaysaa haddaad ilaahay xafidid ood shareecaddiisi aad xafidid ood xuduudda ilaalisid hortaadaad ka helaysaaho abaalmarinteeda adduun iyo aakhiraba labadaba hortaadaad ka helaysaa idaa sa'alta haddaad wax su'aalahaysid fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso wa idaa stacanta haddaad gargaar weydiisanaysidna fastacin billaahi ilaahay gargaar weydiiso haddii aad gargaar wax weydiisanaysidna ilaahay gargaar weydiiso waclam ogow anna alummata ummadda low ijtamacat hadday kulanto maxay u kulmaayaan calaa an yanfacuuka bishayin inay ku anfacaan oy shay kugu anfacaan darteed hadday u kulmaan lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llaahu laka ummaddaas kuma anfacayaan ilaa wax ilaahay hore kuugu qadara maahine katabahu llah waxaa laga wadaa wax ilaahay kuu qadara waxaan ahayn kuguma anfacayaan wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka bishayin inay wuxuun dhibaataa kuu geystaan oo shay uun ay kugu dhibaan hadday isugu tagaan lam yaduruuka ma ku dhibi karaan oo ma ku dhibayaan ilaa bishayin qad katabahu llaahu ilaahay wuxuu kuu qoray calayka wuxuu adiga ilaahay kuu qadaray waxaan ahayn dadku kuguma samayn karaan ruficat alaqlaam aqlaamtii waa la kor yeelay oo qalinka wax lagu qoraayay koraa loo qaaday warqadii daawadu lagula qoraayay koraa looga qaaday wajafat isuxufu warqadihii wax lagu qoraayana waa engegeen mugan rawaahu tirmidi xadiiskan imaamu tirmidi ayaa weli waxauna ku tilmaamay inuu xadiid xasana oo saxiixa yahay marka waxaad u fiirsataa wisaayadan ama dardaarankan nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibn cabaas uu siiyey waxaa looga bilaabay ilaahay xafid hortaadaad ka helaysaa meeshaas waxaad garan kartaa haddaad ilaahay xuduudkiisa ilaalisid waxuu ku amray aada fartoontid wixii ilaahay ou kaa reebay aad ka hartid waxba kuuma dhina waxaa leedahay marka hortaadaad ka helaysaa hortaadaad ka helaysaa macnaheedu waxaa waaye ilaahaad hortaadaad ka helaysaa maahine waxaa laga wadaa abaalmarinteeda rabbulciza hortaadau kaa siiha hortaada ayuu kaa siiha oo waxaa waaye arrintu waa maaragtay ilaahay abaalmarintiisa adduun iyo aakhiraba waa ku helaysaa adduun iyo aakhiraba waa ku helaysaahoo maaragtay kuma dhibtoonaysid maxaa yeelay qofkii ilaahay diintiisa dhowra waa la dhowraa waatii ilaahay qur-aankiisa meel kale ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullaaha yansurkum haddaad ilaahay u gargaartiin waa idiin gargaaraan sida ilahay ugu gargaare waa shareecadiisi ayaad u gargaaraysaa shareecadiisi ayaad u gargaaraysaa markaad shareecadiisi u gargaartid rabbi adigana ku gargaara marka lafdiga balfiiri sidau nabiga calay slat salaam ugu dardaarmay waadna garan kartaahoo ibnu cabaas dadka ku zamanahay iyo dadka ku waktihay sida uga socnay sida oo uga socnay ama uga ficnay dardaarankii nabiga ayuu qabsaday bidaa sa'alta haddaad wax weydiisanaysid fas'al illaah ilaahay wax weydiiso su-aasha haddaad wax inaad u baahato inaad wax weydiisatid rabtid wax maaratay ilaahay weydiiso su-aashaas marka waxaa la yidhaahdaa ma in ilaahay cidaan ahayn wax la su-aalaa xaaraama ayaa maaska dhalahayso meeshu saas ma ah waxa waaye su-aasha la weydinaayo waxa ku saabsan maqaadirta iyo makhsuusaadka ilaahay waxa ilaahay ou la keli yahay ilaahay keliya weydiiso cid kale ha u aleefinin cid kaleetood ha u leexinin dantaada iyo muraadkaada ilahay asagaa qaadir ku ah ilaahay asagaa qaadir ku ah marka xataa hadday xataa dan adduunyo tahay oo qof bini aadana gacantiisa kaaga jirto rabbulciza weydiiso oo maxaad leedahay ilaahayow qofkaas oon dantaas ka leeyahay ilahayow dantayda iiga gud ilaahayow dantayda hebel hebel iiga oofi marka asagaa qaadir ku ah inuu qalbigiisa kuu jilciyo inuu kuu soo jeediyo ilahay asagaa qaadir ku ah laakiin in haddii dan inay kusoo gasho inaad calaacasho la orado dhigaha qabsato ee aanta dhafoorka qabsan tiraa war yaa la aadaa yaa u tagaa hebel haddaan wax weydiisan lahay berg intaa waan ka roonaa lahay na waxaa la diidaa calaacalka saas oo kalea insaanku wax waa iswarsadaa waxa xaajada adduunyada ku saabsan waa la isweydiiyaa nabigaa waxaa la yidhi calayi slat salaam maalin waxau maqlay cali ibn abi daalib oo dhahaayoo ducaysanaya mugaasoo wuxuu yidhi caliga ducadiisa waxaa ka mid ahda allahuma aqninaa can khalqika ilaahayow khalqigaada iga deeq mugaasoo nabiga wuxuu yihi falaa taqul hadhihin or haakadaa fa ina alkhalqa yaxtaaju bacduhum ilaa bacdin maxaa yeelay khalqiga qaarkood qaarka kale u baahdaan walaakin qul waxaa tidhahda allahuma aqninaa can shiraari khalqika ilaahayow iga deeq khalqigaada shartooda iyo dhibaatadooda iga deeq laakiin dadku waxba waa is weydiistaa marka markaad qof bini aadana wax weydiisato ma aha inaad ku gaaloobaysid su-aashu marka waxa waaye dhowray u kala baxaysaa hadday ku saabsan tahay wax diiniya darsiga horan soo sheegnay ayaa lagu kala bixiyo waxa waaye inaad weydiisatid waajibay kugu tahay wax aadan aqaanin ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna dadka cilmiga leh weydista idinku haddaadan wax aqaanina nabigana waa tow yidhi calay slat salaam markii asxaabtu ayagoo inta duul aadeen maaragtay ilaalo ninkii hogaamihaya wax gaareen ee dhaawac markau gaara yidhi habeenkii inta junubka ku dhacay yidhi war niman yahow ma ii heli kartiin wax ruqsada maarala caawa junub ay igu dhacay anigana dhaawaca ay gaarsana mugaasayna wax ruqsaa ma lihi waa kau nabiga yidhi calay slat slam ninkii inta u qubaysay dhintay ee nabiga markii loo sheego uu yidhi qataluuhu qaatalahum ullahu way dileen allaha dileen way dileen allaha dileen marka maxay ku tusaysaa marka nabiga muxuu ku yidhi qofka aan wax aqaanin alaa sa'aluuhu maxay wuxuu weydi waayeen marka su-aasha markay ama cilmi ku saabsan tahay ama wax dana adduunya ay ku saabsan tahay ma aha markay xaaraan tahay ee waxaa la su-aasha waxaa waaye midda dullinimada keenayso qofka ou iska dhigo qofkaanu inuu waxa isagu qaadir ku yahay oo aad ka dhigtid qofkaanu inuu isagu shaygan qaadir ku yahay middaas waa midda la diidaayo in adiga maaragtay lagaa ilaaliha oo haddaad dan leedahay ilahay danahada weydiiso imaam shaafici ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi aniga haddii xataa gurigayga cusbada ka dhammaatay wey maalintaasna wax dhaqaalaho aan ku soo gatay ama wax lamida ay xataa iga carariyootamaan ilaahay sujuudaan ku su-aashaaho isaga ilaah ilaahayow madaxi waa iga dhammaadee maaragtay si si aan wax u helo marka khalqigiisa qof ka mida ono maarata u keenayso ama asagiyaa meeshau ka shaqaysa lahay lagu ilhaamina marka macnuhu ma aha inaan ilaahay haddaad cid aan ahayn haddaad weydiisatid waa gaaloobay waxa waaye midda lagu gaaloobaya wixii ilaahay ou qaadirka ku ahaay ee isaga makhsuusaadkiisa ahay inaadan bini aadan siinin laakiin bini aadamka kaleto dhexdiisa waxa ama cilmi ku saabsan ama dana adduunye ku saabsan dadku way isweydiistaan dadku way isweydiistaan marka taas saasaa layidhi waydastacanta haddaad gargaar weydiisanaysid oo wax gargaara aad u baahatid ilaahay gargaar weydiiso maxaa yeele asagaa qaadirku ah wax walbee waclam waxaad ogaataa ana alummata law ijtamacu ummaddu hadday kulmaan calaa an yanfacuuka bishayin inay waxun kuu taraan lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llahu laka wax ilaahay kuu qoro waxaan ahayn kuma heli karaan ummad marka waxaa la yidhahdaa dhowr macnay ku timaadaa mar waxaa loola jeedaa inta isku luqaahoo meel isla dega marna waxaa waa inta isku diina sida ummatul maxamed iyo ummadda nabi ciise iyo ummadaha saas oo kale waa la yidhahdaa marna waxaa la yidhahdaa qofkii akhlaaq wanaagsan leh marmara qofka fardigaa lagu idlaaqaho sida ilaahay qur-aankiisa ugu ammaanay nabi ibraahim ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan nabi ibraahim wuxuu ahay ummad dhamma oo kaamil macnaha wixii ummad dhan laga rabi lahaay oo isaga keligiis uquma wixii ummad dhan ay samay lahayd ayuu keligiis uqumay marka qofka wanaagga badan leh maraa mararka qaarka ummad lagu idlaaqaa marka calaa kulli xaal dadkaa loola jeedaa markaane hadday khalqigu isu tagaan ay isugu tagaan inay waxun kuu taraan walaxan ilaahay kuu qadarin kuma tari karaan hadday damcaan inay wax kuu dhimaanna waxba kuma dhimi karaan ilaa wax ilaahay hore uu kugu qadara maahin waxuu ilaahay hore kugu qadaray marka maxaa la rabaa meesha waxaa ku jirto afar shay kow in adiga xuduudda ilaahay ilaaliso si adiga danahaada iyo waxaad u baahanta horan ilaahay kuu ilaaliyo waxaa la yidhahdaa haddow qofka marka uu maaragta nabadda qabo ama barwaaqada ku jiro oo ilaahay xasuusto waxaa imaanaysa markii asaga dhibaata ku dhacdo ducadiisa in ilaahay ajiibo sidii nabi yuunus wuxuu ahaa jiray nin cibaado badan markii xuudka ou laqay ee baddi ou galay waatuu ilaahay tuugay marka ilaahay muxuu ku yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiina la labisa fii badnihi ilaa yowmi yubcauuna haddousan ahaa lahayn kuwa dukado oo ilaahay u tasbiixsado oo ilaahay caabuda hadduusan ka mid ahaa lahayn ilaa yowma alqiyaamo xuudka calooshiisa ku jiri lahay marka waxaa waaye marka uu bannaanka joogay cibaadadiisii way anfacday markii dhibaatada ay gaartay way anfacday sidaas oo kaleeto fircown markii la qarqihaayo ee badda lagu qarqihaayo waatuu yidhi aamantu bil aaman aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila waxaan aaminay ilaahay maahayna ilaah kale inuusan jirin oo reer bani israa'iil ilaahay aamineenaan aaminin malagaa loo soo diray waatuu malaga inta dhooba naar afka ka galshayda al-aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiina ma haddeeraa markii nafta lagaa qaadaayo oo cadaabka ilaahay kugu soo degay ayaad leedahay maarata waa rumey ka hor meeqa sana maarata lagaa tuugaayo oo maarata nabiyaal laguu soo diray oo dadka la dagaalamaysa oo mar walba waa kaale ilaahay maaragtay rumay marka shalay caasinimadii ou caasiyey haddii ou maaragtay ka soo naqan lahaa intuu xoogga lahay maantay waa loo gargaari lahaa laakiin shalayusan ka soo naqan marka waxaa waa ixfad allah tijaabka saasay keenaysaa haddaad xuduudka ilaahay ilaalisid adigana danahaada beri lagu ilaaliha nin leedahay imaam dabari ayaa waxaa la sheegay dhowr iyo sagaashan sano gaara markaasaa maalin waxaa la arkay isagoo meel saarow ka soo booday markaa shiiqa jabin shiiqa jabinaa leeyahy mugaasoo isagoo boodboodaya wuxuu yidhi annaga xuduudka ilaahay xafidnay ilaahayna jirkeenna noo xafidow jirkeenna ayuu noo xafiday marka riwaayo kale waxay ahayd oo tirmadi qayrkiisa ixfad illaaha tajidhu amaamaka xuduudka ilaahay xafid hortaadaad ka helaysaa ama aakhirad abaalmarinta ka helaya ama aakhiriyo adduunyadba ka helaysaa tacaraf ila allaahi fi rakhaari ilaahay aqoonso wakhtigaad barwaaqada ku jirto yacrifka fi shiddati markaad dhibaatada ku jirtid ayaa rabbi ku aqoonsana macnaha ilahay mar walba waa ku yaqaanaa laakiin ilahay ku gargaaraawa ilaahay ayaa ku gargaaraawa ee macnaha haddaw ku aqoonsaa lagama wado waclam ogow anna maa akhda'aka lam yakun liyusiibaka taas marka waxay ahaaday midda koowaado qofka hadduu markuu barwaaqa ku jiro ou aqoonsado inuu maaragtay helaayo markay dhibaatada ku jirto marka labaad waxay ahaaday haddii qofkaan oo wax weydiista ama uu gargaar u baahdo inuu danihiisa ilaahay u bandhigo danihiisa inuu ilaahay u bandhigo ee uu mar walba yidhaahdo ilaahayow dantaasaan leehay xataa haddaad bini aadamka leedahay inaad tidhaahdo allaahuma aqninaa ilaahayow maarata allahuma xanin calaynaa quluuba cibaadika ilaahayow addoommadaada qalbiyaalkooda noo jilci ilaahayow muraadkaan leeyahay iiga sahl inaad daas kaas tidhaahdo markaas waxaa waya ilahu ilaahaad suugtay qofkaan markaad arrinta hadduu kugu qalbi jilco ilaaha kugu qalbi jilci marka taasna waxaa la baray sida labaadoo usluubka yaqiinta iimaanku uu ku siyaadayo marka saddexaad waxaa la baray hadday dhib yimaado waxaa la yidhi waclam ana alummata low ijtamacad calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka ogow dadka oo dhan hadday isugu kaa tagaan ay damcaan inay wax un kuu taraan waxba kuuma tari karaan hadday isu tagaan inay wax kuu dhimaanna waxba kuuma dhimi karaan taasna waa mid kaleo waxa waaye inuu ogaado sida nabiga u yidhi oo kaleto waclam anna maa asaabaka lam yakun liyuqdi'ka waxaad ogaataa wax walba ee kugu dhaca kuma gefi lahayn maxaa yeelo ilahay horuu qadara waay wax ilaahay horuu qadara waay waxaa kaloo ogaataa wamaa asaabaka wixii kugu dhacana lam yakun liyukhdi'aka waclam ana maa akhda'aka lam yakun liyusiibaka wixii ku gafa kuma asiibi lahayn oo hadda matala ka soo qaad dad waxaad arkaysaa meelay ku socdeen markaasoo ama dhagaxuu ku dhici lahaa ka taraanturooday ama godow ku dhici lahaa ka talaabsaday markaasoo waxa inta dadku waxay hadalhays ka dhigtaan yur ka dheh doqon hadday dhulka ku dhici lahayd waxaasoo kale waa idardar ilaahay iga gudbo inaad tiraa marka hore haddii ilaahay kuu qadare adigu raganimo taada iyo boodidaad boodo iyo adiga raganimo horood u dhalata iyo meel kuma gaari karti waa lagaa ilaalishi waa waxaan ilaahay marka hore kuu qadare hadday wuxuu kugu dhacaan ee musiibadu kugu dhacdana hala calaacali maxaa yeelay waxaan wax ku gafi lahay ma waxaan wax ku gafi lahay ma marka taas waxay ku tusaysaa aayadda qur-aanka ayay ku macno tahay oo heeday wax walbaba dhulkaan iyo cerkaan inti aan la abuurin in uu ilaahay kulligiis maarata ku dhigay miisaankiisa maaratay looxa uu ku qoray looxiisa oo ku qoray marka maadaama wax ilaahay oo miisaankiisa hore ugu qora ay yihiin haddaad boodboodid iyo haddaad iska dhaaftid labada adigu waxba kama bedeli kartide maxaa marka isu wereeraysaa ila waxaa isku wereeraysaa waa qalad waxaa isku wereeraysaa waa qalad waxaa kaletoodoo la baray ninkaan waa tii ilaahay qur-aankiisa ku yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum haddii wax dhibaataa idinku dhacaan idinkaa kasbateen oo haddii la yidhahdo shay kastaba maqaadirta ilaahay ku yimideen aayaddaana ay leedahay wax kasta ee idinku dhaca idinku waxaad la timideen waayo see labadan laysu waafajaha caqiid ahaan ama caqli ahaan waxaa laysu waafajaha shay aan ilaahay qadarin khayr iyo shar labadaba ma jiraan labadaba waxaa waaye shar iyo khayr labadaba ilaahayaa qadara marka musiibadan maxaa loo yeeday waa waxaad idinku kasbateen waxaa waaye haddaad adiga dhibaato la dembi la timaadin dembiga ciqaabtiisi qayb ka mida uunaa lagu dhadhansiiye maahine inta badan ilahay waa cafiyaa waata aayadda qur-aanka dabatii leh wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasaba aydiikum wa yacfuu can katiir ilaahay waxaad istaheshiin wax badan oo cafiyaa wax badan ayuu cafiyaa maadaama marka ilaahay wax badan ou cafiyo adiga marka waxaa waaye waxaa dhinahoo ku soo gaare dunuubtaada waxay sababeen waayo ee wax adiga aad bedeshay ama raganimadaadu ay keentay midna ma ah wax adiga raganimadaadu ay keenta ma ah marka taasu marka maxay keenaysaa inaad ogaatid wax kasta haddau ku asiibo khayrna inuu xagga ilaahay ka yimi hadday ku asiibto maxaa la yidhahdaa musiibana marna kuma gafteen waa maqaadir ilaahay marna kuma gafteen ee marka waxaa waaye calaacal iyo meelo kale ha la aadinoo inaad u nisbayso tiraa waatuu nabiga yidhi calay sla slaam qofka muslimkaa musiiba ma asiibto ama qodaxu ma muddo ama jifra ama xumaan oo xanuuna ma qabto ilaa bidembin ilaahay dembi ou qofkaa dembi ou galay a ilaahay uga dhaafa marka waxaa waaye dhinacaasaa loo wadaa maahine macnaheedu ma aha inay shaygaan adiga dembigaa hood gashay inay musiibadu ayada keeneen musiibada ma keeni musiibadan iyo khayrka ee sharta labadaba xagga ilaahay ka yimideen laakiin adigaa dembi dhaaf lagaaga dhiga oo lagaaga tira marka taas saasuu yidhi waxaa kaloo nabiga yidhi calay sla slaam wuxuu ku sii daray waclam waxaad ogaataa ana annasra maca asabri gargaarku wuxuu la jiraa inaad sibirto waxaa ilaahay gargaarkiisu yimaadaa markaad sibirto haddaad musiibada iyo dhibaatooyinka maaha aad ku sababtid waxaad ogaataa nasrigeena maaha wa anna alfaraja maca alkarbi farajkuna wuxuu yimaadaa markay kurba jirto wa anna maca alcusri yusra culayska macigiisana waxaa ahaaday fudayd middaasu marka waa tafsiir kaleto oo sii ku tusaayo shaygaan adiga ilaahay ku sii haayo horta adiga waxaa ilaahay ku faray sabraa lagu faray marka sabarka la emow sabarka la emow markaad sabarka la timaadid ood shaygii ilaahay ku faray inaad ku sugnaahaysid aad ballan qaadid markaasaa nasriga ilaahay maana waatuu nabiga ku yidhi asxaabta maalin isagoo dagaal u wado oo wuxuu ku yidhi laa natamanaw liqaa alcaduw ha ku fikrinina ama ha tamaninina maaragtay inaad mar walbaba aad cadowgiina la kulantiin maxaa yeelay fas'alu laha alcaafiyata ilaahay caafimaad su-aasha in laydinkaba kaafiyo oo aan dagaal laydinkaga baahan ilaahay su-aasha fa idaa laqiitumuuh laakiin haddaad la kulantiin cadow ee dagaalka ou noqdo wax lagama maarmaan fasbiruu sabr walaa tanfiruu hana carrina marka ha ka kala carrinoo meesha ha ka carrina maxaa yeelay fa ina allaha maca asaabiriina ilaahay kuwa saabiriinta ayuu macigooda ahaa marka haddaad ilaahay waxuu ku faray ayaad sugantaa markaa jihaadkan haddii cadowga kaa hor yimaado marka hore dalbe hadduu se kaa hor yimaado si dhaba u sugnow adoon carcarabin maxaa yeele waxaad isku hubtaa imaa haddaad nooshahaan inaad haniimo ka hesho haddaad ku dhimatidna inaad janno gelayso marka waxaad la carabta mahama yeelin marka waxaa lagaa rabaa inaad si raganimada joogto waxaad ogaataa marka waa ana alfarja maca alkarbi kurba hadday ku qabatana farajaa ka dambeeya faraj haddaad kurba haddaad aragtid daa'iman waxaa ka dambeeya farajaa ka dambeeya waxaa kalooad ogaataa in na maca alcusri yusra culays kasta waxaa macigiisa ahaade fudayd watuuru suaal nala sharxay ilahay isku yidhi ina maca alcusri yusra fa ina maca alcusri yusra culayska waxaa macigiisa ahaaday yusri culayska waxaa macigiisa ahaada fudayd marka culayska luqada carabiga alcusri alflaana la geshay shayga hadduu mucar- macrifo yahay ee la soo celcelsho ma faa'iideeyo ziyaado cadad badan mid faa'iideeyo laakiin shayga nakirada oo aan shaqalka lahayn haddii la soo celcelsho cadaday faa'iidaysaa cadad ayay faa'iidaysaa waa kii nabiga yidhi alay slat slaam xadiis maar nabiga loo nisbaynayo lan yaqliba cusrun yusrayn hal culays laba fudeed kama maaragtay haalib noqdo maxaa yeelay intaan dhibkaan iyo kurbadan ku imaanin shala fudaydaad ku joogta maanta marka kule dhibkaan oo ku haayana waxaa ka dambeeyo fudayd baa ka dambeeyo walow haba naqateen ha u dhimo maxaa yeele waa- waa kaa dhammaaday waa kaa dhammaha culayskan marka laba waxaa u dhexaysaa laba fudayd ayuu culayskan u dhexeeya marka marka haalib noqon karin بسم الله الرحمن الرحيم الحديث العاش الحديث العشرون حديث كلا بارتنات عن أبي مسعود يا لقوا الدين البدرية بدر لنسبي عقبة ابن عمرو الأنصاري عقبة